generaalka lixdan sano jirka ah ayaa tan iyo kun sagaal boqol labiyo siddeetankii ka tirsanaa ciidamada maraykanka isagoo madax ka soo noqday qeybo kala duwan oo taliska ciidamada maraykanka ah waxa uu madax ka soo ahaa howlgalkii ay isbahaysigii uu maraykanku horkacayay kula dagaalamayeen ururka isis ee ciraaq iyo syriya generaal tomson oo maanta kula hadlayay ciidamada mariniska maraykanka ee fadhigoodu yahay magaalada stuttgard ee dalka jarmalka gaar ahaan saraakiisha sarsare ee ka hoos shaqayn doona ayaa sheegay in toddobaadka soo socda uu safarkiisa ugu horeeyo ku tegi doono bariga afrika halkaasoo ciidamada maraykanka ay wajahayaan howlgallo adag sida soomaaliya oo kale waxaa ii qorshaysan inaan si wanaagsan usoo eego una soo qiimeeyo wax walba oo talisku uu ka qabto africa ayuu yidhi generaal tomson waxa uu bedelayaa general thomas d wolhouser oo taliska africo madax ka soo ahaa tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii muddo saddex sannadooda oo ay ciidamadiisa soomaaliya ka wadeen howlgallo militari oo lala duqayn ka dhan ah al-shabaab iyo isis waxaa kaloo africom ay duqaymo ka fuliyeen libiya waxaase lagu xusuustaa intii uu taliska madaxda ka ahaa general wolhouser weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada mariniska maraykanka loogu geystay dalka niger bishii oktoobar ee sanadkii labada kun toddobiyo tobankii weerarkaas oo hadalhayn badan ka dhaliyey awoodda ciidamada mariniska maraykanka ee afrika la geynayo iyo tobabarkooda isagoo ka hadlayey xafladdii xilwareejinta ee maanta ka dhacday jarmalka ayuu generaal wilhouser waxa uu yidhi waxaannu sharaf u haynaa geesinimada iyo hawsha nafuurnimada ah ee ay afrika ka qabteen ciidamada maraykanka kuwa dalalka afrikaanka iyo ciidamada kale ay howlgallada iska kaashadaan ciidamadaas oo naftooda u hibeeyey saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay ee aan meesha joogay eryashada sidii loo soo celin lahaa nabadda iyo xasiloonnida qaaradda afrika ayuu yidhi howlaha hor yaalla generaalkan cusub tomson waxaa ka mid ah sii wadista howlgalka maraykanka uu ka wado soomaaliya oo ciidamada uu hogaankooda la wareegayo ay sanadkan oo keliya ka fuliyeen ilaa iyo lix iyo afartan duqayn cirka ah oo ay ku beegsanayeen al-shabaab iyo daacishta soomaaliya waxaa kaloo uu wajahayaa sidii uu wax uga qaban lahaa eedo ay soo jeedinayeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo la xidhiidha in dad rayida ay dhibaato ka soo gaarto duqaymaha africom africom ilaahay hadda waxa ay qirsan tahay oo keliya laba qof oo ku dhintay duqaymo ka dhacay degaan ku dhow degmada ceelbuur ee gobolka galguduud sanadkii labada kun sideed iyo tobankii laakiin hay-adaha xuquuqda aadanaha qaarkood oo ay amnesty international ugu horreyso ayaa ku doodaya in tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta duqaymaha dawladaha droniska ee maraykanka ay intaasi ka badan tahay generaal townson oo walaaca hay-adaha xuquuqda aadanaha ka hadlayay maanta ayaa yidhi waan fahamsanahay walaaca jira arrintani waa mid ka mid a waxaa laga dhaxlo meelaha ay colaadaha ka jiraan waase nasiib darro inay dhacaan buu yidhi waxaa kaloo generaalkan uu wajahayaa ruushka iyo shiinaha oo hadda kordhiyey galaangalkooda afrika shiinaha waxa uuba saldhig militari ku leeyahay meel ku dhow saldhigga ciidamada maraykanka ee jabuuti